wasiire xildhibaanaha gudoomiyaalka degmooyinka baydhabo iyo bardaale saraakiil hay-ado amniga iyo qeybo shalduwan bulshada iyo ku qayb galay munaasabadan iska jarti xilwareejin iyo hadhawaayowka gudoomiyaga cusub ee gobolka baay maxamed isaaq araase oo geego kudheyda magaalada baydhabo qaar kumida mas-uuliyiinta ku qayb galay munaasabada xilwareejinta gudoomiyaga cusub ee gobolka baay iyoweybay oo dhammaantiyo kala dardaaramena maamulka cusub ee gobolka inuu isku shaqee arrimo horumarinta bulshada iyo amniga geeg ciidanka faraxsan imis maybuah lana magacaabo ee gudoomiyaha maybuaho gobolka baay unoo aaminsan in maybuwal badan us ka bedeli doona ee xaaladda guud ee amniga waana xoogus maybuaha saari doona in badan in maybuaha amniga degmooyinka ee gobolka baay maybuwal badan us ku qoofi doona unuunanka maamul degmo ahaan iyo degmooyin ahaan insha allah may diyaar leena walaahi allaala walaa maybuwa xiili hoobee oona garabshii maybuaha surugna walaalawa maybuaha deegaanada maybuaha lagu hormariyow oo gobolkan baay lagu hormariyow ama waa lagu qowdo dhinac amni haatoy dhininkas haatoy insha allah maybo unan maybo diyaaringan insha allah mudane guddoomiye runtii wakti badan oo ilaarayay guddoomiye aras lan wataraw lan madarays xoogaalew lan dowladnimada jeelu lan ani waa toosan jeelu marka karti badan alinkii tuhmaaya marka insha allah ilaahay ka rajeen in ilaahay kii ka ebayn maada ra-ishe dhammaantii kale nasii salaame guddoomiyaasha haweenka lamada gudoomiyaha waybahay lanqo bal kolley maybwa meeliseo meeliskutabi meel kheer qabtu meeliseona meel kheer qabta allah kuweela taasa ilaahayan kutuuqana marka wayba lanaa gudoomiye usubaa tukoy isuur mayba ilaahayan kutuuqana antiisa mayda ra-is soomaaliya geeka ogdig meel welba nimankaan nabaddiidka yaa umuto dhibaato ka hayan qofka gudoomiye araas hadduu la kiin magacaabay meeta hal dardaaran agaba oo waqtiga laanka beegi munaasabadun eta in waqtiga hata laka jara gobolka baahaye amni taasaa lakiin ku fadhiya guddoomiye waana shaqada u adamadii horeba meela raaya xirfad yar lahayti wala rajeynaya in yadaha kubadda deegaanku mayn baahanyaa isku xirka degmooyinka gobolka baay nabadgelyadii lagu shaqeeyo marka taasa ahmiyadii in saarta la goofadee wali haysatee gobol oo wadooyin jafayla gobol oo bulshadii iskirin gobolka oo xafiis leh marka hoole keliya adaa geeka lakiin gubaanya lakiin kufadhiya meetaa in isxirka degmooyinka ad ku shaqay shucuubta koonfur galbeed gaar ahaan gobolka baay ay uga baahi badan tahay qof kaalinkii loo baahnaa xagga amniga ku qaato si aad la socotaan dowladihii hore ee soomaaliya xilligii seven seven iyo xilligii howlgallada la samaynayey kulli degmooyinka iyo gobollada waxaa loo dhiibay saraakiisha ciidamada si ay arrimaha bulshadii iyo tii howlgalka amnigaba ay gacan muxuuda u qaataan maanta marxaladda aan ku jirro waa marxaladdii weeye